waa mar kale iyo barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha toddobaadkan heese kala duwan aanu idinku hayno aan ku bilaabo warqadda ugu horreysa ee nasiib wacan oo wanaagsan u yeelatay waxaa lagu bilaabay fadlan iga guddooma tahniyadan waxaan idiin rajaynayaa khayr badan dhammaan shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o eda gaar ahaana daadihiyaasha barnaamijka xiisaha badan ee hambalyada iyo heesaha si kal iyo laaba ayaanu kaaga guddoonnay intaasi kadib waxa annaga oo kale ah maxamed kaafi cali muumin iyo xaaskayga muxubo axmed cabdi buu yidhi iyo gabadhayda curad ee axlaam waxaanu halkan tahaniyad farxad la uga diraynaa maxamed maxamuud axmed carafaad oo ku nool south sudan iyo marwadiisa muno cali shire oo mombaaso kenya ku nool kuwaasi oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho south sudan iyo kenya ayay ku kala nool yihiin boqorka iyo boqoradu magaalada muqdishona arooskoodii baa xalwadii lagu cunayay annaguna waxaanu leenahay allah idinsoo uruuriyo dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray caashe maxamed ayaan cabdulaahi nasteexo cabdulaahi farxiyo cabdulaahi safiye cabdulaahi cabdulaahi cabdi iyo farxaan cabdulaahi iyo duraan cabdulaahi iyo maxamuud cabdulaahi dhammaan reer cabdulaahi waxay tahniyad dhalashaa u dirayaan cali xuseen iyo waxay yidhahdeen xaybo sheekh cabdikhayr oo dhowaantana wiil ugu dhashay beled xaawo wiilkaasna waxaa loogu magac daray ama loo bixiyey bay yidhahdeen maxamed amiin waxaanay leeyihin allah ka dhigo kii soo barbaara oo dalkiisa iyo diintiisa anfaca amiin ayaan leenahay amiin maxamed amiin yara soo kor baanu leenahay warqadan kalena waxay nooga timi qoyska cali ibraahim jaamac iyo qoyska ilmo maxamed xaliye oo hambalyo iyo bogaadin iyo duca u diraya baa layidhi boqorka iyo boqoradda cali cabdilaahi dable cali deeq iyo boqoradda filsan ibraahim hereri oo arooskoodu ka dhacay caasimadda somalilan ee hargeysa baa layidhi ilaahay ha ka dhigo labadii isku waara haddana dib ayaa laga soo qoray magacyada dadka hambalyada u diraya oo ay ka mid yihiin hooyo siraad cabdilaahi faarax iyo cabdisalaan maxamed xaliye iyo cabdirasaaq maxamed xaliye iyo cabdilwahaab maxamed xaliye iyo cabdixakiim maxamed xaliye muno maxamed xaliye waa nuure maxamed xaliye iyo aamine maxamed xaliye ayaan maxamed xaliye hodan maxamed xaliye iyo maxamed cali ibraahim iyo sawsan cali ibraahim iyo tasniim cali ibraahim iyo ibraahim cali ibraahim iyo khaalid cali ibraahim dhammaantaad dadkaasi toronto iyo london iyo waxay kala joogaan hargeysa waxaanay hambalyo u dirayaan qoyskaasi aynu soo sheegnay toddobaadkii horena aynu halkan uga dabaaldegaynay waa filsan ibraahim hereri iyo saygeeda cali cabdilaahi cali dable oo dhowaanta arooskooda hargeysa ka qabsoomay waxaan leenahay ilaahay bashbash iyo barwaaqo qoyskii lagu nasto ee lagu nagaado ha idinka dhigo dhinacii heesaha ayaan waxaan ku horraynaynaa heesta halkudhigeedu yahay guur fanaanada kartuun bacado waad
قران الدين wiilka iyo gabadhuba abay waadayano wadabiyo xaalkeed duca lagu galbinayo duca lagu galbinayo khayr lagu gunaanatay gabadha gaadidii dhasha fidhiyey hobeya hobeya hobay guta laga dhaqareerey hobeya hobeya hobay wiilka ku guursaday hobay garabkiisa tagnay hobay halhaleela guushe hobeya hobeya hobaanidayay hobeya gabadha gaadidii dhasha fidhiyey hobeya hobeya hobay guta laga dhaqareerey hobeya hobeya hobay wiilka ku guursaday hobay garabkiisa tagnay hobay halhaleela guushay hobeya hobeya hobaanidayay hobeya guriga dhisteenba yaabjooga nahayo gurkiini waaye gacmaha isqabsada oo isgargaara abidkiin gacmaha isqabsada oo isgargaara weligiin guriga dhisteenba yaabjooga nahayo
intaas haddeen kaga gudubno codkii fanaanada kabtuun bacado dabaalkan waxaa nooga soo gaaray maxamed abuukar axmed oo ku magaca dheer maada iyo maxamed cabdulaahi cabdi sabaax waa farsame yaqaan kii raadiyo muqdisho iyo idaacado kaleba maxamed cabdulaahi aadan siidi ku magaca dheer iyo waxay yidhahdeen maxamed maxamuud dhoore iyo maxamed xasan axmed maxamed yare iyo maxamed cumar bakaay iyo maxamed ciise diiriye iyo maxamed cusmaan new york iyo waxay yidhaahdeen maxamed salaad cusmaan iyo maxamed cabdi xuseen kuuri oo ku magac dheer iyo maxamuud maxamed xalane iyo maxamuud maxamed cusmaan oo ku magac dheer dhukul iyo maxamed nuur maxamed shariifka iyo maxamed cabdulaahi digrey iyo maxamed xaaji xuseen raage dhammaantoodna waxay jecel yihiin inay halkan hambalyo iyo heestanba ay uga diraan axmed weli xuseen maxamuud karoto loo yaqaano iyo waxay idhaahdeen xamdi maxamed cabdi xamdi qaali oo ku aqalgalay boondheere gobolka banaadir waxaanay leeyihiin ducadu waa halkiina saar waa hagaag annaguna waxaan leenahay ilaahay arooskaasi ha ka dhigo kuwii lagu nasto ee lagu nagaado ee qoyskaasina ay ku baraaraan ubad khayr qabino uga uga soo kordho dhambaalkan kale ayaa naga soo gaadhay maxamed cabdilaahi geeljire iyo siciid cabdilaahi geeljire yaasiin cabdilaahi geeljire iyo faadimo cabdilaahi geeljire iyo samsam cabdilaahi geeljire iyo nadiira cabdilaahi geeljire iyo mustafa cabdilaahi geeljire maxamed sheekh cumar xuseen iyo ayaanle sheekh cumar xuseen iyo weris xasan maxamed iyo sheekh cumar xuseen warsame khadar cabdi maxamuud ayaa soo raaca dhammaan dadkaasi hambaliyii bogaadin waxay u dirayaan meherka cabdilkariim cabdilaahi geeljire iyo kowsar maxamuud axmed bibsi meherkooda wuxuu ka qabsamay hotelka ambasador magaalada hargeysa labayo labaatankii agost waxaanay leeyihiin noqda kuwa isku waara ubad khayr qaban ilahay kala siiyo annaguna waxaan leenahay aamiin allah aqlo dhambaalkanna waa hambalyo waxa uu naga soo gaaray fawziya dhubad maxamed iyo ibraahim axmed iyo rooble ibraahim axmed iyo xaaskiisa iyo cusmaan ibraahim axmed iyo waxay yidhahdeen xaaskiisa iyo cabdikariin ibraahim iyo xaaskiisa aamine ibraahim iyo saygeeda iyo sacad ibraahim iyo cabdiraxmaan axmed dhammaan qoyska reer ibraahim axmed heybe waxay taaniyad jecel yihiin inay u diraan axmed ibraahim axmed heybe iyo waxay yidhahdeen hodan cabdulaahi maxamed bile oo meherkood uu ka dhacay magaalada hargeysa waxaanay leeyihiin meherkiina guur kheyr qaba inaad kala kulantaan iyo bashbashii barooqa ayaanay bida kaga baraynaa amiin amiin allah ha aqbalo dhinacii heesaha ayaynu jalleecaynaa ibraahimow heesaha qaar dhegaystayaasheenna jecel qaarna eh, dabcan eh, xafiiska ama asxaabta ay nala shaqaysaa soo xula oo ay dookooda tahay haye adiga iyo dhegaystayaashaba waxaan idinku marti qaadayaa mid ka mid a heesahan anigu aadka u jecelahay shaqsi ahaan waa tay heestaas ayaan dhalad yaa salaam ayaan dhalad iyo codkii fanaanka salaad maxamed waa salaad derbi iyo heestaasi ayaan dhalad ilaahay u samiro ima ogide waxaanahay axdi kuma ciyaaro ima ogide waxaanahay ilaahay u samiro waxaan uu habreed galay cawliyo tilmaaniyo afagaalayo diriir abina maarku waxaya ifkana waxaan u soo baxay aroosamaad u furanto imankiyo kalgacalkuna isku keena mahay sida ay ragiilbaan uu noolayaayo sida ubaadan dhalayban ku guurfayoobo sida oloola shidayban cayldheerka arkaayo sida ubax la beeray intu kugu farxaano sida aayadiina afka kugu hayaay adiguna aqoonso ilidhow gaagawgo sida ay ragiilbaan kuwo noolayaayo sida ubaadan dhalayban kuguufayoobo sida oloola shidayba diina afka kugu hayaay adiguna aqoonso ilidhaho agawgo ima ogide waxaanahay in xunlama tusaano ima ogide waxaanahay sama ruux laumo ima ogide waxaanahay in xunlama tusaano ima ogide waxaanahay sama ruux laumo waxaan uur habreed galay afar iyo tobnaadiyo urur dayax la xera galay afku roobleyo naba adduunyada waxaan imid maalintii islaanko lagu iiday xaramko ibliisku xirxidaya sida shiiqas luublan uu ammaanayaayo sida uduga dooga ku iimaansadaayo sida ogadayda uu ilaaliyaayo sidii nabi ayuuba cadii ku samraayo sidii abuu hureera uu aaminaayo cadigiyo naftayda dhulka ugu jeclaaye adiguna aqoonso ilidhaho agabogo sida shiiqas luublan uu ammaanayaayo udugaduga ku imansadaayo sida ogadayda uu ilaaliyaayo sidii nabi ayuba adii kuu samraayo sidii abuu hureeran uu aaminaayo cadigiyo naftayda uka ugu jeclaaye adiguna aqoonso ilidhaho adaaga ugu
waa tahay zahrow dooqa ugu muxuma codkii macaana ee fanaanka salaad maxamed salaad derbe haddaan intaas kaga gudubno ma xumo keliya waxba lahaa wuxuu odhan doonaa dooqaagu waa kii adduunka
yaa eh, kisto kisto hadda intaad soo qabatay in la eegaya waa dhegeystayaashuna makhaatibay ka noqonayaan
injineer axmed cabdulaahi cali iyo cali nuur cusmaan iyo muxidiin cabdulaahi cali iyo hooyo zahra daalan iyo waxay yidhahdeen hooyo xabiibe axmed dheere iyo hooyo nimco jigaco iyo ilmahooda guuleed axmed khadiijo axmed iyo farxiye axmed iyo safiye axmed iyo maxamed axmed iyo naciime axmed iyo cabdulaahi axmed iyo dhool cali iyo warsan cabdi koreye iyo sahra cabdulle iyo axmed cali iyo anas cali iyo cumar cali bashiir cali iyo maxamed cali iyo sakariya muxidiin waxay hambali jecel yihiin inay u diraan doctor abshir axmed cabdulaahi iyo doctor idil cali nuur oo dhowaantan ku aqalgalay xaafadda parklands ee magaalada nairobi waxaana ay leeyihiin guurkiina ee buu ka yeel guur qeyr qaba kuwii isku waara oo ubad qeyr qaba kalena allah idinka dhigo aamin amiin allah aqbalo warqadana waxay naga soo gaadhay maxamed cabdilaahi geeljire iyo siciid cabdilaahi geeljire yaasiin cabdilaahi geeljire faadimo cabdilaahi geeljire samsam cabdilaahi geeljire nadiira cabdilaahi iyo mustafa cabdilaahi iyo maxamed sheekh cumar iyo ayaanla sheekh cumar iyo wilis sheekh xasan maxamuud iyo waxaa la yidhi sheekh cumar xuseen warsame dhammaantood waxay hambaliyay bogaadin u dirayaan cabdikariim cabdilaahi geeljire iyo kowsar maxamuud axmed bibsi meherkooda hargeysa ka qabsoomay annaguna waxaa leenahay aroos kheyr qabaan idiin rajeynayna waa hagaaga dhinacii muusiga ah iyo heesaha aan ku noqonaynaa zahrow adiga dhahay adna waa arki doonaa heestaa soo qabatee hahe maxaan soo wadaa mataqaanaa ya mursal muuse codkiisii macana
nuqul laygu dhahiyo nuskii laygu dhabiyo naftii laygu dheerarshaay dhuxurkii kalgacalkiyo naxwihii jacaylkiyo nahday caashaqayga nuqul laygu dhahiyo nuskii laygu dhabiyo naftii laygu dheerarshaay duxurkii kalgacalkiyo naxwihii jacaylkiyo nahdii caashaqayga nasab iyo gobaaday nasri iyo gargaaray nagi iyo dulqaaday nabad iyo badbaado nasab iyo gobaaday nasri iyo gargaaray nagi iyo dulqaaday nabad iyo badbaado nasiyay mar nuuraay nalka manka daaraay dud wadnaha ku taloo lagu nabay dhexdiisaay siibaan kugu nugulo waad igu dhex nooshahay siibaan kugu nugulo waa waad igu dhex nooshahay siiyay mar nuuraay nalka maanka daraay dud wadnaha ku taaloo lagu nabay dhexdiisa sii baan kugu nugulo waad igu dhex nooshahay sii baan kugu nugulo waa waa waad igu dhex nooshahay dadkii laygu heshiiyo nimco laygu daqiyo naxariistii dunida nurkii garaadkiyo neecawdii laabtiyo niyadayda jiifta naskii laygu heshiiyo nimco laygu daqiyo naxariistii dunida nurkii garaadkiyo neecawdii laabtiyo niyadayda jiifta nabadiyo dhulduglaay nashaadiyo kaldeeqay bili iyo nasiibey nololiyo barwaaqo nabadiyo dhulduglaay nashaadiyo kaldeeqay bili iyo nasiibey nololiyo barwaaqo nasiyay mar nuuraay nalka manka daaraay dud wadnaha ku taloo lagu nabay dhexdiisaay sii baan kugu nugulo waad igu dhex nooshahay sii baan kugu nugulo waa waad igu dhex nooshahay nasiyay mar nuuraay nalka manka daaraay dad wadnaha ku taloo lagu nabay dhexdiisa sii baan kugu nugulo waad igu dhex nooshahay Aa, sii baan kugu nugulo waa waa waad igu dhex nooshahay nasiyay mar nuuraay nalka maanka daraay dad wadnaha ku taloo lagu nabay dhexdiisaay sii baan kugu nugulo waa waa waad igu dhex nooshahay sii baan kugu nugulo waa waa hagaag intaa aynu ku soo dhaafno heestaasi iyo fanaanka mursal muuse cumar dhinacii waraaqaha inagoo gabagabadii barnaamijkana dabcan ku soo dhowaanayna bal warqadda gacantaada ku jirta inoo soo qabo okay dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray cabdisalaad ibraahim cabdiyare iyo cabdulaahi jaamac cadaawe iyo cabdiqaasin macalin axmed iyo cabdirasaaq aadan jemes alan dosh ku magac dheer iyo cabdulaahi xasan suleymaan baliil iyo cabdinaasir xirsi iidle iyo axmed cabdiraxmaan jaaked iyo yaxye cali faarax iyo gacal xuseen gacal eyman ibraahim maxamed aadan qaran ku magac dheer iyo muune cumar xasan iyo sacdiyo cabdiraxmaan cabdulle garabey iyo shaadiya maxamed cabdi iyo waxay yidhahdeen farxiyo maxamed khayre oo khayrto loo yaqaano iyo canab maxamed yare iyo leyla muuse ibraahim madoobe waxa ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan axmed weli xuseen maxamuud karoto iyo waxay yidhahdeen xamdi maxamed cabdi xamdi qaali oo ku aqalgalay magaalada muqdisho way leeyihiin arooskeena aamin amiin been anakuna leenahay warqadan waxay naga soo gaadhay maxamed salaad xaaji dirir iyo waxaa la yidhi salaad xaaji dirir bilcil iyo maxamed xaaji dirir iyo maxamuud xaaji dirir axmed xaaji dirir iyo nuux xaaji dirir iyo maymuun xaaji dirir iyo quman xaaji dirir iyo farxiye xaaji dirir caasho xaaji dirir iyo cabdiraxmaan xaaji dirir iyo warsame xaaji dirir iyo hilaal yaasiin bicil iyo saynab yaasiin iyo ruqiye yaasiin dhammaantood dadkaasi waxay ambaliya bogaadin u dirayaan cabdilaahi siciid shabeel iyo marwadiisa aasiye yaasiin bilcil oo meherkoodu ka qabsoomay magaalada boosaaso soddonkii bishii augost bay yidhaahdeen waxaana leeyihiin rabbi ha ka dhigo kuwii ubad kheyr qaba ilaahay kala siiyo ee nabad iyo nagaadi ku wada noolaada warqadan waxay naga soo gaartay zahra fawziya dubad maxamed iyo waxay yidhaahdeen ibraahim axmed iyo rooble ibraahim axmed iyo xaaskiisa iyo cusmaan ibraahim axmed iyo xaaskiisa iyo cabdikariim ibraahim iyo xaaskiisa iyo aamine ibraahim iyo saygeeda iyo sacad ibraahim iyo cabdiraxmaan axmed dhammaan qoyska reer ibraahim axmed heybe iyo hooyo fawsiya dubad iyo farxiya dubad caruurteeda iyo saygeeda iyo cabdijabaar dubad iyo xaaskiisa iyo waxay dhahdeen cabdirasaaq dubad iyo xaaskiisa iyo cali ciid dubad iyo xaaskiisa iyo asba dubad iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo cabdisalaan dubad iyo xaaskiisa iyo nimco cali iyo saygeeda waxaanay jecel yihiin dhammaantood inay tahaniyad hawada u marayaan axmed ibraahim axmed heybe iyo hodan cabdulaahi maxamed bile oo meerkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa ay leeyihiin guur kheyr qaba la kulma eebana waxaan kaga baraynaa nolol raaxo badan amiin allaha aqbalo gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaarnay dhegeystayaasha waxaanu kaga tegaynaa codka fanaanka xasan aadan samatar toddobaadka dambe intaynu kulmi doonana waxaan idin leenahay sidaa iyo nabad geliya
Shake it, madara. Shake it, madara. shaygeedu daara dooyow magaagaya doogay wadiilaya dooyow magaagaya wadiilaya dadabkoo hajiidaaw dirigtiis maydheegaa dadabkoo hajiidaaw dirigtiis maydheegaa dadabkoo hajiidaaw dirigtiis maydheegaa dadabkoo hajiidaaw dirigtiis maydheegaa darbanaag maro barashaygeed wadaa barashaygeed wadaa barashaygeed madaa فرق شيء مداره dooyow magaagaya degankaydi soor buuro dadbuwa dooyow magaagaya degankaydi soor buuro dadbuwa dooyow dareer bayn heelaadag shuubiidigi direbe hereedegeedwa dooyow dareer bayn heelaadag shuubiidigi direbe hereedegeedwa direbe hereedegeedwa Dooyow dareer fayl heelaadag shubuudigi